habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniinah bisha oktoobar waa afariyo toban sanadka labakun sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska sannad guurada labaad ee qaraxii zoobe
anugu maalintiima halkan aan ku sugno anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhankayo masaajidka u sii socdo sagaal saac iyo labaatan daqiiqan ay ahayd ayaa qaraxu dhacay qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayday meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan roobab adkeeyey isu socodka gobolka shabeellada dhexe
waddooyinka mara gudaha degmada afgooye gebi ahaanba waa kuwa burbursan biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno
xubintaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan roobab adkeeyey isu socodka gobolka shabeellada hoose xubintii qurba joogta ayaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan idaacaddeenna fiidnimo iyo warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maantoo isniina mar kale ku hanjabay inuu xayiraad culus kusoo rogi doono dowladda turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee suuriya laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go-aankii uu ciidamada maraykanka uga saaray waqooyiga bari ee suuriya kuwaasi oo taageerayay jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda daacish madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay inaanay la wanaagsanayn in maraykanku uu la dagaalamo turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga neto waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in kurdiyiintu ay sii daayaan maxaabiista daacish ee ahayaan laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in turkiga iyo dalalka yurub ee ay marka horeba ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan maxaabiistaasi daacish
qays siciid oo ah brofesor maadada sharciga ah dhiga islamarkaana ah siyaasi qunyar socd ah ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kalabaxa ahayd ee tunisiya isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil al quraawi siday muujinayso natiijada hordhaca ah siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan boqolkiiba codadka sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ay soo saartay shirkadda layidhaahda emrod wuxuuna afartan dhibcood kaga adkaaday alquraawi kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee tunis si ay ugu dabaal degaan guusha siciid iyaga oo ku heesayay astaanta qaranka taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuq maasuqa korna uu u qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga afrika siciid ayaa waxa uga mahadceliyey da'yarta in ay bog cusub fureen waxaana uu wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso tunisiya cusub qiyaastii sagaashan boqolkiiba dadka da'doodu ay u dhexayso sideed iyo toban ilaa iyo shan iyo labaatan ayaa u codeeyey siciid sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyey macadka sigma
dowladda indiya ayaa dib u soo celisay adeegii telefoonada gacanta ee gobolka kashmiir tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka gaadhaya afartan milyan ee qof ee ku nool qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir toban toddobaad ka hor ayay dowladda indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadaoo xayiraad dhinaca isu socodka iyo isgaarsiinta aba kusoo rogtay laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad laba milyan oo telefoona kuwa gacanta ah aanay weli dib hawada ugu soo noqon
dalka kuuriyada waqooyi ayaa dalbanaya in maraykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta pyongyang aanay wax tanaasula samaynin hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha maraykanka ee kuuriyada koofureed harri harris oo arrintani waraysi lagala yeeshay harris waxaa waraysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa dalka kuuriyada koofureed kaas oo maanta la daabacay waa ficilcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee maraykanka uu sameeyo ilaa iyo markii laba toddobaad ka hor kuuriyada waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyerka ah ee labada dhinac ay lahaayeen markaas oo ay kuuriyada waqooyi ay burburka wadahadallada maraykanka dusha ka saartay iyadoo hoosta laga xariiqayo in haris shirkii ka dhacay dalka sweden uusan joogin ayaa haddana waxa uu sheegay in maraykanka ma ahe kuuriyada waqooyi mas-uul ka ahayd burburka wadahadalka
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a munaasabada lagu barordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegtay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee abid ka dhaca soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho qaraxaasi oo dhacay afar iyo tobankii oktoobar labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaa ku dhintay shan boqol iyo toddobiyo siddeetan qof waxaana ku dhaawacmay saddex boqol iyo lix iyo toban sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray taakulaynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi dowladda soomaaliya iyo khubaraduba waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka al-shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlan warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste maamulka gobolka banaadir ayaa maanta isgoyska soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii soobe oo ku beegnayd afar iyo tobankii oktoobar sanadkii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish oo isgoyska soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka soomaaliyeed maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u hilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan usugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo samaynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka waatan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada afar iyo tobanka oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgoyska soobe waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacdadii afar iyo tobanka oktoobar kadib waxaan aad ugu faraxsanaa inaan u shaqaynayo bulshada soomaaliyeed dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska soobe ahaa mid aad u saxmad badan taasoo keentay in lasoo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday sida uu v o a u sheegay cabdi makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay anugu maalintii halkan aan ku sugno anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhankayo masaajidku usii socdo sagaal saac iyo labaatan daqiiqan ay ahayd ayaa qaraxu dhacay qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay aheeday meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan oo waddadu cariiray ay ahayd waxaan ku qiyaasi karaa ilaa lixdan ilaa toddobaatan gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen marka qaraxuu dhacay oo intaasna ay waxwada dhibaata ay wada gaartay oo baabuurka ugu yaro ay maaragta dhowr qof ay ku dhimatay qaarnaba ay baaba'een oo maaragta dhibaato xoogle ay ku gaarta meesha qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxaa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda somafield oo qaar ka mida ardaydooda ay wax ku noqdeen sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay xasan maxamed xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi jabigu wuu ii degnaay galaasyadaa lagu kala jiray macallimiintii ardayda jabi deganaa lagu jiray xiisooyinaa socdeen hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen gurigiibaa qayb ka soo dumay mugdi fara badanaana soo galay iyo waro fara badan alxamdulilaah markii aan iswaraysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey toddoba arday ay ka dhaawacantay galaasya ku kala jireen alxamdulilaah hal saac kadib soddon daqiiqa kadib jawiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka soobe oo aad noogu dhow meeshuu qarax ka dhaco talsafaari dhabarkeedaan deganahay iyadoo saas jawigu u madow yahay uu uuradii socoto aan alxamdulilah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la oradnay marka sidaasiyo jawiga sawirka muuqaalka maalintaas intaasaan ka xasuustaa inkastoo dadka ku nool magaalada muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan ammaan darrida ayay haddana yihiin shacabka kuwo u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waabarisan oo huwan neecaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotoba caasimadda oo soddonkii sane ee ugu dambaysay ehel u noqotay tiiraanyo joogto ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa dhegeystayaal haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed calaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijkan oo aan idiin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo maxamed colaad xasana bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xooladayda ah samaysteen ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo bakool kula dagaalama ururka al-shabaab maleeshiyaadkan xoolaleyda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka al-shabaab gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen macawisley magaca maleeshiyaadka macawisleyda waxa uu soo shacbaxay sannadkii labada kun afar tobankii markii xoololey is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen al-shabaab deegaano ka mida gobolka hiiraan laakiin dabayaaqadii sannadkii hore iyo bilowgii sannadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen al-shabaab ay xoogaysteen meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah degaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe nabadoon muxiidiin nuur xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka macawisley ee shabeellada dhexe isagoo ku sugan degmada cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen waxay ku soo aas-aasmeen waddanka toban sano ah niman alqaacida oo diinka been ka sheegaayo ay waddanka anuun ku noolaa jirno degmo aadayabaan agagaaradeera kadib ciidanku sida isku soo biiraba degmo aadayabaan meel laga xakumo laga maamulo ayaa joogiyira toban sano ay lahayd nabadoonmuxudiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay al-shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen xooli intay ahayd waa ad adkaysanayno nin baadan cadow ku heesta meel una baqato lahayn inta waxoona joogo waa iska dhiibi waa dhiibi jirno waa nagu xukumi jireen waa nagu khasbaayeen waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yar yar oo dugsida ku jirta waad keenaysiin dhibaatadaas aa na soo beenso inaan macawisadiisu aas-aasno oon iswalaashano on isla dhimanno intaasaa loo geysa maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida al-shabaab oo kale u abaabulan xuseen cabdi maxamed oo ah afayeenka macawisleyda ee shabeellada dhexe ayaan weydiiyey waxaa dhiirigelinaya waxaan ku anku nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi duubaa liman qatalahu maw qataluuhu nimanka bidcada oo wahaabiyada ninkay dilaan amba dila a laanta jana usugnaatay oo yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam haye waxaana waaye adduun adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsin zaa'iqatulmawt ilahi qur-aankiisa ku dhahay mogta raggu ninka raggaa waa dhimaha laakin waxaa rabaa inuu wadda wanaagsan oo ku dhinto
marka nafti markii haddii gabati kula dhalatay haddii uu nin iska wadahaayo ay geeraas hasha ugu xeenad oo iska dalaansahayo ee iriga maalinkaas cerkuusa ariirsan kuwa wixiba dhiig oo ka qunsahayo ee jiintaa qabta uu ku leeyahay naftaada aad dib dhigato naf horana ku sheegaya wax kuutaraysa miya nabadoon muxidiin nuur xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay al-shabaab waddada u galeen oo ay ka hor joogsadeen waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye boqol qoysow ahay afartan een ayuu toddoba qofood waalidkood ayay direen waa laga helaa markaas soo dhaqaaqa maadano kuman walaakarkiina ilmiyiina iyo naagiyiina la carara maadanana iyana soo raaceen ay dhex nooga qabsadeen cid walba boqolkaas qoys say u badan yihiin xooliyoori waa dhaceen adiga laba qoysoo amal kaliyaa xooliyo kala fakatay inta kalena xooliyoori waa dhaceen gadaayo ugidigteen waa dhaceen ilmiye kaliyaaan kala fakanay ilmiyaan dawlada la hoosgala dhihi tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isdagaalnay wadar meelood aan ku weerarnay aniga hadda aan kula hadlaayo gacantaydu saddex meelood ay ka dhaawacan tahay dad waa hayna oy barxaa ka gooya waa jiryaa dad ay nolol nooga qabsadeen oy haddana bireeya waa jiryaa in ilmaha kale faka weynay ewyna keeneen dhibaatada kala kulannay la keeneen dad ay madaxa ka gooyeen ay hilibkiisa qaadeen meel walba geelay degmada aadee baan u qaadeen waa jiryaa dad ay nolol nooga qabsadeen waa jiryaa anuguna sidoo kaleetoodaan dadna uga dilnay gobol dadkii hogaameeyaalaha lagu raadinayana feeroorida waa gudnay dagaalaan kula jirnaa weli islaamdigna waa ka gudno calanka laba meeloodaan calan uga soo qaadna ay wateen intaasaa la kulanno intaasaana soo martay anunkana dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay nabadoon muxyidiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xeryo barakacyaal oo ku yaala magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe inaan dagaalano iyaan ilmahayni anu raashin u raadsan dhaqantidayna aygaa dhaceen waa iskulla nahay dowladana ee wax nagama soo gaarino in hadalkayna hujriyada dhex looga heesto eedab iska qaraarso saasaan u aragnay marka dowladana wax kaba hayna weli walaalahaynana wax nagama soo gaarin in magacayna lagu qaraarsano suuragal si kale uma taqaanida geed geed yuhuud layaa ooda saddex maalmood muna kasoo buuxin karin aa ilmahayr raashin ka raadiyaan hal doolaro joogaa sidaas si xun iyo si uum ilaahay asuun dadkiisa nukurtaa gu'daba gu'i mayse ilmi aan xaataa cadow kala soo cararay baahiya u dhinto waayo
dhinaca gobolka hiiraan maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada buulo burde iyo degaano kale iyo iyagoo xoojiyey canshuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah mid ka mid ah taliyayaasha macawisleyda hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada jalalaqsi kula xidhiidhay cusmaan cabdi xasan ayaan weydiiyey sida uu ku soo bilowday is-abaabulkooda wallaahi markaan abaabuleynay markaan bilaabeyna anu ka is-abaabulnay markaan aragno wax badan oo ay saameeyey ummadda dalka iyo dadka oan waxba reeben niman meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebeyn oon wax dheef dhaafayn oon dad dhaafayn oon waxay reebaan aan lahayn ummaddu fikri waa waxay ku fikirtay inay neefkay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay risaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan wakti badanay soo martay hadda jallaqsi waxba degan ayadan oo oo amisoon ahoo oo dawlada ah hadda degan laakiin iyadoo jallaqsi aan deganayn inaad la bilaabo macasley oo gurmud hadhow hadaad dagaalkaad ka laabatid ama markau dhaca ka bacdi meela dib aad uga hoyatid ayna lahayn oo halkaasaad joogtid cusmaan ayaa iiga sheekeeyey dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka degaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto waxyaabo badanoo waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxaa ka mid a in guryo la gubo waxaa ka mid a in xoolo guryo ku xeraysan iyaa la yidhaha kasoo baxa qof maamaha joogto dadkaas waxaa ka mid a abaraha waxaa saddex wiila kuwadaawiyey waxay ka mid ahay macasleyda waxaa la yidhi marka gurigan yar loogu yimi subax wax hoolihii ku xereysiyenaa la yidhi gurigi banaanku kasoo baxa barta naftaan yar lagu shubaa dadna lagula qabto waa dareemi kartaa xoolihi waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhan waa dhex taallaa waxaas lagala dagaalama waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isdul saaran wax ka daran inayna jirin ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mida maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka amisom ee ka howlgala hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka waa kan cusmaan mar kale qaab dawladeed hadda buu dhisan yaaba ciidanka wax badan oo ay soo mareen ka bacdi tareedna waxa u sameeyey qolada jabuutiga waa la tareedingareeyey sidii koorsoo kaleeto laba iyo toban bilooda ayaa madaxda laga heyaa la tareedingareyna iyagoo habeenkiina difaaca gelaayo qoryahooda haasto maalintiina tababar gelaayo ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaasu mareen qoryahoodii lahaayeen xaafaduhudii joogeen qofna waxma siinayn inay qaab dawladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaasa bilaabaan shariif khaliif cali oo isna ka mid ah horjoogayaasha macawisleyda ee hiiraan ayaan weydiiyey waxa ay ka faa'iideen dagaalka ay la galeen al-shabaab maadaama ay xoolo raacato yihiin iyo sida ay ugu suuro gasho isku wadidda xoolodhaqashada iyo dagaalka jabhadaynta ah wallaahi hadda xoogaa ninkisaa keenay oo saxaaba dagaalka saa u bilaabnay ninkisaa keenay dhulkii oo lagu dheeraado hadda meesha dalabka eegiyada waxaa waay ka koobantaa sagaashan iyo sagaashan kilomitr waay qofna sagaashan kilomitr oo gacan baaga ma samayn kariyo eegidii oon waa ka fogeyno oo sagaashan kilomitr hadda noo jiraan deegaankeyga buuli butina sidoo kaleeto balweyni sidoo kale maxaa sidoo kaleeto ilaa mataqaanaa meesha la yihahdo isheeg meesha la yidhahdo xataa mataqaanaa buqdigi dhulkaas waa ka howlgalaa inta ilaa mataqaanaa isheeg rasa iyaa ka howlgalaa qalaba dunya meel aadna meela aan lasoo barogaraamiyo liidaa meeshaasi dhibaato ku hayan marba meel aan aan weerar ku qadno sida waa isqaybinaa dadka deegaanka xooluhu noo degan yihiin oo kusoo aruursan qeybaa waargeeye qaybna howlgalladii aaday waa isbedelnaa lama layici karo haddii layacaa waxay gadaasha doodanba haddii meesha cidlo ay noqoto waa kusoo diidaasaye
dhinaca bakool waxaa jira maleeshiya xoololay ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka al-shabaab maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray cali qaawane ayaa dhowaan la baxay cali qaran ugaasdirir cabdulaahi cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada cali qaran ee bakool waxaan weydiiyey sida ay ku aas-aasmeen kooxda caliqaran waxaan ku aasaasnay qolada nabadiidka dadka dhiigiisa dhamaysatay markii ay dadkii dhibaateeyeen oo xoolahoodii ay qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo waxgaradka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la xiro iyo wax la gowraca iyo xoolahooda laiska isticmaala markii ay dhacdeen dadkii xisbi xiriiri ay galeen baa dadkii yaistood intay isu abaabuleen baa waxaa samaynay in ay qodaas ka hortegaya loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aas-aasno waxaan ku bilownay markii ugu horreysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd boqol soddon iyo saddex baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidankaa uu ka gaarayay toddoba boqol maleeshiyada ururka al-shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom oo marka la isku daro labaatan kun oo askari ka badan waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiya xoolodhaqato ah ay ugu babacdhigi karaan maleeshiyada ururka al-shabaab ugaas dirir ayaan weydiiyey waxaa ku dhiirageliyey inay al-shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xooggan tahay hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalla-aanta nagala qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku gabanno xoolaha anagi barna aan badbaadsanno barna aan hub ku gabanno ayagii aan ku dagaalanno aan isku abaabulno dawladdana waxay naga ayadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale ay naga caawin jirtay ama xaaladda markay culsaato oo kale jurmadka iyo ayadana nasiin jirtay way naga kaalmayn jirtay marka dugsigaas baan haysanay oo xagga dawladda ah rajana waan qabnay oo mar walba moraalka in dawladda ay soo gaari doonto maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul hawd ah oo u dhexeeya degmooyinka xudur ceelberde iyo tiyeglow waa kan ugaas dirir mar kale intaa markaan samaynay dhul oo hawd ah oo banaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baasukaha iyo sidaas lagu dhufan karo oo ciriiri ah kaalmo ule ninkii markaa dagaalamaya kaalmo ule dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaadnay markii la sameeyey ciidankaa la sameeyey iyaa hadda dhow markay dagaalada dhaceen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku naga dhexdhahay intii ka horreysay dagaaladaas koosay marba nagu soo qaadeen way nagu soo dayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnayd shan iyo toban baa ka dhimatay maray shan dhimato maray toddoba dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray saraakiisha ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan al-shabaab meelaha qaarna gacansaar xooggan la leh guddoomiyaha maamulka gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan aasaaskooda horena waan ogaa qaabkay u shaqeyn jireen waxaa weeye gobolkana waa la socday arrintaas maamulka gobolkay kaa mar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamayaan al-shabaabkaas qaabkee ku wada shaqaysaan maya hadda kolley gobolka amar gobolka keliya kuma shaqeynaya laakiin waxaa way dad iskooda soo abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii iyo dhalinyaradooda iska abaabulay marka anagu wargelin un bayna soo siiyeen maahana anagu marka hore ma asaasin laakiin wargelin bayna soo siiyeen haddee nimankaa nimankii la dagaalaya annagana ina waa ku qasbannahay inaan maxeeto wixii karaanka anaga aan gacan siiyo marka waad iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan ha maxaa jira ciidamada saldhigyada ciidamada maxay ato oo meel meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xiriiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay ato oo meel ay joogaan dee kulley xogta xogta oo dhan ayaad keenay sideedaba horta dadkan waxaa waaye xogta ay haystaan naftagooda ayaad kalamaan wax dowladtiisana ma aha wax gobol iyo maxay ato degmo shuqul ku leedahayna ma aha anagu keliya waxaan iska kaashana waxaa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay iska kaashadaan bis xogta iska kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaabka ayagana duurka ay ku jiraan nimankan ayagana duurka ay ku jiraan dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna ugu xukuman yihiin dil dad badan oo ka faallooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida soomaaliya oo kale ayaa qaba in maleeshiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe haddii ay xoogaystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamullada ka jira meelaha ay ka howlgalaan haddii marka hore maamulladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambaysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a maamulka dowladda hoose degmada laascaanood ayaa shaqajoojin ku sameeyey gaadiidka bajaajka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol guud ahaan degmada laascanood ee xarunta gobolka sool maanta waxaan shaqaynaynin gaadiidka bajaajka kaasoo u kala bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada laascanood ay ka kooban tahay amar ka soo baxay dowladda hoose ee degmada laascanood ayaa lagu xareeyey boqolaal bajaaja duqa degmada laascanood cabdicasiis xuseen taaruule ayaanu waxaanu weydiinay ujeedada bajaajyadan ay u xareeyeen howlgalkaas wuu jiraa waxaa looga gol leeyahay in lagu saxo bilicda magaalada iyo nidaamka gaadiidkan bajaajka wada magaalada dhib iyo dheef bay ku hayaan laakiin anu markaas ku qiyaasay dhibtoodaa badan marka in nidaamkii sharciga ahaa ee dowladda hoose iyo nidaamkii dawliga ahaa lagu soo dabaalo oo muxuu ahaa loo sameeyo sharci loo sameeyo sharcigana la samaysan yahay in sharcigaa oo ay u hoggaansami waayeen lagu dhaqo unbay daarnaed howlgalkaasi guud ahaan tirada magaalada ka shaqaysa waa lix boqol oo midh marka maanta ilaa saddex boqol waa la hayaa saddexda kalena waa la soo qaban doonaa si nidaamka loo mariyo geysta kale duqa degmada laascanood ayaa sheegay amaro ay ka doonayaan in lagu fuliyo bajaajlayaasha ka shaqeeya gudaha magaalada laascanood horta amaradan soo saarnay haddaan dadka u bayaamiyo waxaa ka mid a in laamigaa dheer wadnaha aanay mari karin waxaa ka mid a in labada dhinac dhinacan laamiga xigay laga degayo laga xidho waxaa ka mid a sameecadaha waaweyn lagu rakabay heesuu ka baxayaan in la joojiyo waxaa ka mid a habeenkii wixii kooiy tobanka ka dambeeya inaanan socon karin waxaa ka mid a wiishashkan ay ku xidheene muxuu ahaa dandemiska ama gawaarida caafimaadka in laga baabiiyo waxaa ka mid ugu muhiimsan dadka wada da'dooda intay leeyihiin waxaa ka mida qofkii inuu liisa leeyahay guud ahaan maanta dadkii adeegsan jiray oo ay ka mid ahaayeen ardayda iyo dadkii suuqyada aadayay way wada lugeynayaan dadka maanta ku dhacday gaadilaantu muxuu ahaa bulshada qaybaheeda kala duwada waxaan leenahay waan idinka raaligelinaynaa waxaanu saxaynaa waa amnigiinnii noloshiinni waxaanu saxayno inaan khatar gelin marka waxaan leeyahay nin walooba sharciga hogaansan sidoo kale bajaajlayaasha magaalada laascanood oo guddoomiye ay leeyihiin ayaa v o a la hadlay isagoo ka warramaya shaqada asaaka laga joojiyey haddaan ka ha anoo magacayga muuse dubad boos ahna guddoomiyaha bajaajlayda gobolka sool waxaa dhacday saaka inna lagu soo waabariistay bahalaha yagiina la xereeyey waxaana lagu xereeyey meesha leeda dowladda hoose wax allaale wax naloo sheegay maamulka dowladda hoose ee degmada laascanood waxay sheegeen ay doonayeen inay u sameeyaan nidaam maalin ay qola ku shaqaysato maalinna qolada kale iyagu waxayna leeyihiin dee tala soo jeedin oo shaqaa naga dhexaysa laakiinse go'aanku wuxuu ka go'aa inanka yaree darawalkaana kama go'o qofka hantida le wuu ka go'aa isagaana la weydiinayaa hadduu yaado taraha lay sameeyana dee waa loo samaynaya haddii aanay ku heshiinna dee waa waxaan lagu heshiin saamayn intay laeg bay yeelatay maanta oo aydan shaqaynaynin guud ahaan magaalada laascanood gudaheeda dee dadkii way cadiban yihiin waxaa cadiban kii ka shaqaysanayey waxaa kaloo cadiban oo dadkii ay kaalmihi ay wax ka iibsanayeen magaaladu hadda maanta waxaad mooddaa magaalo dee laga qaxay oo kale baad mooddaa wax issocod dadka iyo gaadiidka waa xayiran yahay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tubka nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga ee tubta nolosha waxaad uga bogan doontaan warbixinno iyo warar la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa daafaha caalamka qaxootiga ku ah barnaamijka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid a barakacyaal hor leh oo muqdisho soo gaaray warbixin ayaanu idinkugu haynaa halka ay ka yimaadeen iyo xaalkooda buurka baan ka imaadane dhib leh u imaaday rafaad iyo xoolo dar iyo abaar iyo col saasaa xamar ku imaaday dad badan ala soo socon ani qoys ahaan aniga ilmey aabahooda ahayn sagaal cunugii aniga odaga buurka ka imaanay xamaraa imaanay xamar ma naqaano qaraabaan kusoo jiidinay ma leh buushishkaa naftaani ma naqaano ninka buush ma naqaan xoolo dhaqataa ahayn waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mida qaxootiga qurbajoogta ku ah dalka kenya magaalada nairobi oo ka bilaabay halkaasi in dhallinyarada kaleeto ee asaga la midka ah uu u sameeyo xarun ay ku ciyaaraan ciyaaraha kubadda cagta isaga oo ka furo xaruntaasi xaafadda isley heesihii ayaanan barnaamijka ka marnayn aan ku bilaaba ee magaalada muqdisho duleedkeeda waxaa soo buuxdhaafiyey qoysas horleh oo barakacayaala waxay ka yimaadeen gobolada shabeellada hoose iyo baay kuwaasi waxa ay ku soo biirayaan qaxooti hor leh qaxootigan waxa ay ku soo biireen barakacayaal hor barakacyaashan waxay ku soo biireen dad horay barakacyaal u ahaa oo deganaa duleedka muqdisho waxaana qoysaskani ay dhibaatada adag haysato ay la daalaadhacayaan qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda halka qaarka kaletana ay ku haminayaan inay dib ugu laabtaan gobolladii ay kasoo barakaceen oo aanan weli xasilooneyn wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa haddaba warbixintan waxaa isi soo tiraya barakacayaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo ku soo biiray qoysaskii horay halkaasi u deganaa waxaana qoysaskan cusubay ee yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday qoysaskan oo ka soo hayaamay gobolada shabeellaha hoose iyo baay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarrada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada muqdisho taasoo qolo waliba ay si un ku soo gaartay waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun hu gogol iyo wixii la halmaala xaawo cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacayaasha ah ee ka yimid buurha kaba buurka baan ka imaadane dhib leh u imaaday rafaad iyo xoolo dari abaar iyo col saasaa xamar ku imaaday dad badan ala soo socon ani qoys ahaan aniga ilmey aabahooda ahayn sagaal cunugii aniga odaga buurka ka imaanay xamaraa imaanay xamar ma naqaano qaraabaan kusoo jiidinay ma leh buushishkaa naftaani ma naqaano ninka buush ma naqaan xoolo dhaqataa ahayn boqolii aniga soo dhammaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabanla-aan ilaa haddaba buurka beeroleenku ahaan beertii abaaraa gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la gala ilaa hadda dadka wara ceelashay saaran yihiin biyo male oo in rafaadana soo qaxiyey maxaa jeclaan lahayn anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabad aan iskaga noolaano oon guri wax iska helno iska jecelna ilmooleerna dayde heedaan kacsinaa inay taakuleena siyaano nabadgelyo helno inaan noolaano dadka aan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan faadumo maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah markaan kasoo qaxa dagaalan ugu soo qaxna ani ilmaheyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabanana ma haasana hadda marka nadiif ay noqoto markaan ka imaadna ani caruurteeda markaan aan kasoo lugeeyno xeebtaan soo marna jilb markaan soo marna meeshaan baabuur ka soo raacan aa inta ku imaana markaas kadib intaan aan iska joogno wax wax eena oo dhaqaaq ee hadda aan helno ma lahan intana shaqadeeda cariiri waa markaaba noo roomnaad markana hadeertaan waxaan ku aadna ma haasano inaan laabanaan rabnaa waxaan ku laabana ma haasano haweenka waxay qabtaan naagaba iska baxaan qaar dhadhaqooyay aadaan qaarna jaaba iska aadaan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan un ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin ada wax la-aan waa iska jirtaa marna dabku u dansiyaa marna wuu shidan yahay sidoo kale aamine maxamed oo ka mid a dadkii ka yimid deegaanka jilib marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay jilib markaa kasoo kaxa ani ilmaheygi ninkii caruurtey marka kow gaari waa waayne waa sii lugeynayna xeebtaa sii lugeynayna kadamba gaarigan oo dameer aan helna aan kasoo qaxnay ilaa io dhanaanu ku imaadnay kadan baabuuraa helnaya xamarna keeni alxamdulilah intaa iska imaadnaya buush ku dhisani buushkii mago hadda biyi waa ka heysanaa laakiin wax badar iyo raashiin wax la dhahay kulli ma ka heysan biyahaas tubadaa ka heysanaa oo bees la-aanta eh alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhardhaqoo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna haddii lawaayan gurigaa la iskaaga naqdaa ilmaha adiga waa iska rafaadsan yihiin leh odagiina shaqmaheeya had guriga iska dhex joogaa marka cariirigaasaa iska jiraa meeshin way fiicnaata lacag lagu naqdana meesha mata way fiicnaat jilib marka lacag lagu naqdana ma haysano meeq caruuraa wadataa shan caruur aan wataa caruurta waxaan ku dibiranaa mar adoogaa wax soo helaa mar waa soo waaha mar anaa baxay dharaa soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayan waa iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kala siiyaa hadda wax gacan ku jiro oo la siinaa caruurta mada ugu dambayntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada muqdisho ayaa intooda badan waxaa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mida barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda magacey faadimo cismaan qoryooleyan kasoo barakaca ee farsooley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaali iyo colaad iyo rafaadaa ka dhacay waa iskii soo baxay ani iyo ninkay caruurtay ahayn hadda ninka hadda maba ila socdoba marka hore waa ada joogna nin walba barkoos u baxe hadda aniga caruurtay wey caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaamka iskala dhaqana farsooley beeraan kulaheen beerihii waa abaarsadeen colaadna waa dhace ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan ani caruurtee waa iskayga soo tag xamaraan imaan wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystan ku quudsadaa markoo nyaayadoo iska goobay markoo galaaskoo caana iska gada wixii ada amakaas kuu baxaan aan ku shaqaystaa wixii oo suuq aan ka hela qoryahoo iska gada hadba wixii suuq amakaas ka soconayaan ku shaqaystaa buushaan ku jirna dhaxan waaye roob waaye darbaal male wax male maacuun male wax yeel male he-eedaha waxaan ka codsanaa macal maacuun macla darbaal macla lacag nolol noolee ka badan ma jirta alaabtii iyo maacuuntii waa ka soo tagnay maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macla darbaal macla maacuun wax kasta waa rabna aniga waayo xabiiba maxamed oo liiga kasoo barakacday caruurtay iyo aniga oda ma qabno agoo maaliyaan ahay col iyo rafaadaan ku soo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inay nala garab qabto nala taakuleeyo wax nala siiyo waxaan ku hoyano waxaan ki harsanna malaha roob haddii simaad wax ma haysanno wax oo hadda oo unguri ku karsano wax yar yaroo muslimna siiye moogii wax kale ma qabno ceeg ceegoo bi aan ku keensano muslimnaa na siiyey garabka nagala qabtoo waxay ilaahay ogi hoos ilaahay idiin soo dhiibo nala taakuleeyo waa iska rabno ilmihii yeeshaan waayo aabba uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waayo waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro bas ilaah idinsoo dhiibo aan codsanaynaa waxaan kasoo barakac meel qabtalaa la dhaho maxay ahtoo beero falata aheen beerihii biila-aan way abaarsadeen maxay ahtoo wax la qabtaa la waaye saas daraaddeeda usoo baxnay aan inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin yaa kula socday aniga iyo ilmaheyga iyo odageygaba meeqa caruuraa wadataa afar caruuraan wataa caruurta aabbahoodaa koley aa suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaasa sambusambuus waxaa iska dudutaa saasaan ku biilanaa ilmaheena xasan kaafi qoyste v o a muqdisho bal markanna aan ku yara nafsanno codka baxsanaa ee eebbaha u raxmade cumar dhuulle iyo heeskii waaqle
qlan baxayo odlaan weehaabayaayo markii aan kuwaay waashe odlaan weehaabayaayo markii aan kuwaay waashe markii aan kuwaay waashe hadmaynu isweheshan doona markiian kuwaay waashe hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo adlaan weecaadaya halkinaye kaan wiiqmay wee hanaabe wahee waniga wakinaye kaan wiiqmay wee hanaabe intaan wiiqmay wee hanaabeen wadkayga cagaha ku doontee intaan wiiqmay wee hanaabeen wadkayga cagaha ku doontee wadkayga cagaha ku doontee maynu isweheshan doona wadkayga caga ku doontee maynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo qablaan wee caadaya wahey nabsiga iwadaba waxyeelada iigu wacano wahey nabsiga iwadaba waxyeelada iigu wacano waxyeelada iigu wacano u baahday waraysigaage waxyeelada iigu wacano u baahday waraysigaage u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doona u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo fadlaan wee caadaya waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteed waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteed wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werisee wadnahaad waran igaga taagto warkayga caruurtu werisee warkayga caruurtu werisee hadmaynu isweheshan doona warkayga caruurtu werisee hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo fadlaan wee caadaya
bilow eebbaha kuu raxmado intaasi aan kaga gudubna heeskaasi waaq leh bal markana dib aan u noqdo barnaamijke magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay ka mid tahay meelaha qoysas badan oo qurbajoog oo soomaaliyeed ay kusoo qaxeen laakiinse waa sida xero qaxooti oo afka ka furan marka la fiiriyo magaalada dhinaca islii ee soomaalidu ay degan yihiin fursadaha shaqo ayaa aad ugu yar dhallinyarada soomaaliduna ma helaan waxyaabo ay isku madadaaliyaan haddaba dhowaantan waxaa ka furay xarun ay dhallinyarada ku ciyaaraan kubadda cagta faarax cali kamiin oo isagu ka hirgeliyay xaruntaasi halkaasi waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan nairobi wariyaha v o eda ee barnaamijkan intisaar saalax ayuuna u waramay faarax cali kamiin waxa uu ka mid yahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada waxa uu garoon macmal ah ka hirgeliyey iskuulka new sli primary isagoo kaashanaya bulshada soomaaliyeed iyo dowladda kenya waxa uu isku xilsaaray in dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah kenya uu ku mashquuliyo isboortiga islamarkaana uu kala dagaalamo muqaadaraadka magacayga waxaa layihahdaa faarax cali kamiin waxaan joognaa xaafadan isli iskuulkan haddaan dhex joogno waxaa layihahdaa new sli primary waxaa ku yaalla garoomadan roogga maanu ka samaynay kuwa ugu badan aan markii hore aan ugu talagalay annagu inaan ku jahayno waxay ahayn kuwa qaxootiga ah laba arrimood bay isugu darsameen sharci darro stress badan uu ku dhacay marka bulshada oo dhan hadda qaybaheeda kala duwan baa ku ciyaarta madaxda dowladda ku ciyaarta taliyayaasha istiishmada yimaado ku ciyaara bulshada communitiga islii degan oo dhan kaamkuuji degan oo dhan qaybta aaggan u dhow ee soo gaari karta oo dhan baa ku ciyaarta nooc kasta oo bulshadu ka mid tahay baa ku xiran oo ku ciyaarta oo ku jimicsata xilliga firaaqada macnaha ama waxbarashadu aysan jirin hadda matalan markii iskuulku furan yahaadoo kale xilliga iskuulka la dhiganayo lama ogola cidaan ardada iskuulka dhigata ahayn kuma ciyaari karto waa markii iskuulka laga xiro ee ganaaska laga baxo kabacdi baa lagu samaynaya sabtida iyo xaddoo kale iyo xilligan maanta aan waraysiga nasiibka u yeelanay inaad iga qaado oo kale oo aan iskuulba jirin oo iskuulku xiran yahay oo la furi doono insha allah isniinta nagu soo socota marka meeshani waa meel bulshada isugu timaado khalqiga dee hadda joogana hadda indhahaga ku macalina maxaa kugu dhaliyey in hawshan aad agaasinto oo aad garoonkan waxaa nagu dhaliyey markaan arkay dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed haysata inay balwad iyo dhibaato ay ku ay u jeesteen intoodii badnayd baa waxaan fikiray maxaa ka duwan hadda sistamka yaalla waddankan maxaa ku soo kordhin kartaa oo dhallinyaradan uga qayb qaadan kartaa markaas baan waxaan fikiray intaan la tashaday dhallinyarada dabadaha joogta in garoommadan macbilka ah oo roogga ah aan samayno maamulka iskuulkaan u nimid annagoo communitiga xaafadda ah waxaan weydiisanay dhulkaan bannaan ee qashinku yaallo intaan qashinka ka gurno inaan hagaajinno iskuulka inuu wax ka faa'iideeya ardadu communityguna wax ka faa'iidaan saasaan ku bilownay waa naloo ogolaaday gacan weyn baa nala ka siiyey iskuulka naga siiyeen waan samaynay waa adiga arkaya galabkii shanta galabnimo markii la gaaro dukaankii joogay kii jaamacad ka soo rawaxay kii ganacsi haystay kii sonkor qabay kii dhiikar qabay waa laysugu imaanayaa ilaa habeenkii toddoba saac lix saac waa lagu dheelayaa markaas qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karo bulshada ku nool islii waxbay ka bedeshay wax weeyaan amnigay ka qayb qaadatay muhiimadda ugu weyn aan dhihi karo maanta islii nabad bay ka dhigtay garoommadan akowka ah kan keliyana maaha hadda way badan yihiin waxaan u malaynayaa siddeed iyo toban toddoba iyo toban hadda way gaarayaan laakiin waxaan ahay anigu qofkii ugu horreeya furay faarax cali kamiin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan dhallinyarada ay ka mid tahay balwadda waxaa ugu badan ay qabaan waa balwadda balwadda oo noocyo badan leh qaad bay leedahay waxay leedahay daraagish kale oo isticmaalaan oo kaniinno iyo daaweyn isku daraan laakiin hadda sida hore maaha markii garoommadani bateen way yaraadeen kolley dee dowladduna amniga kor bay u qaaday oo hay-adaha amnigu qayb weyn bay iyaguna sameeyeen masaajidada laga wacyigeliyey waxaa jirtay xilliyo aan salaad subax la tegi karin masaajidada haddana qofku xilli allaale xilligu doono buu islii dhex socon karaa isagoo telefoonka ugu qaalisan wata isagoo lacagta u doono jeebka ugu jirto isagoon waxba ka cabsanayn marka dowladduna qayb libaax bay ka qaadatay culimmadu qayb bay ka qaadatay bahdayadu isboortiguna qaybta ugu xooga badan aanba isfaaninne baan isla nabad ka qaadateen marka laga yimaado dhallinyarada halkan idinkugu imaanaysa idinku laftiinu ma samaysaan wacyigelin oo dhallinyarada intaad xaafadaha ugu tagtaan oo dhex gashaan maku wacyigelisaan isboortiga ha kulligood dariis bay leeyihin macalimiin bay leeyihin tababarta waxay leeyihiin koobaa loo dhigaa sidoo kale bishii ama laba jeer baa loo dhigaa koob ama ama ama mar baa loo dhigaa koob garoonkan weyn hadda naga dambeeya oo sheekh macalin jiir uu maalgeliyo oo uu gacanta ku hayo maamulkiisa qayb bishii mar buu dhigaa ama bishii laba jeer buu dhigaa sida badan marka hadda waxaan ku dhihi karaa hal qof ama laba qof oo maanta da'da labaatan jirka gaaraysa ah oo soomaaliyeed oo dhaqanxumo ku En yaa idinka caawiyey en qarashaadka aad halkan ku hagaajiseen Een, markii laga soo reebo dhulka oo ay dowladdu leedahay oo dowladdu bixisay oo noo ogolaatay maadaama fankarkaan keennay in aan ku samayno arrintan Een, maalgelinta annaga iska lahayn annagoo guri waa isku dardarnay lacag annagaa bi- dhi- dhisaynka samaynay annagaa hagaajinay annagaa maalgelinay waxna waa ka soo noqdaan wa- bulshadiina waad aragtaa say ugu faa'iiday saacaddan aad arkaysa oo aragtaa garoonku siduu amran yahay inta bulsho isugu timid intaanoo dhan hadda haddaysan qaarna banoonigay daawanayaan qaarna way taageerayaan qaarna geemkan geemka ku xogay leeyihiin intaasoo dhan waxay ka soo wada kaceen majiris qaad iyo meel qurun bay ku jirjireen en ma jiraan wax lacaga ah oo aad ka qaadaan dhalinyarada halkan ku ciyaaraya Een, waxyaabo korontada iyo lagu bixiyo iyo kubadaha iyo lagu soo gado baa jira laakiin wax weyn ma jiraan macalimiin dhalinyarada tababarta oo idinku aad halkan keenteen miyaa jira ها ها معلمين بدن باتشوغا معلم عمر باتشوغا een, macallin cabdishaakjiir baa jooga anigaa jooga kulligay waxaanu nahay raggii hore ee soomaaliyeed ee kubadda ku dhex jiri jiray een, noocu doonaba qof waliba meeshu doonaa ka gaaree laakiin dee macallin cambar baaba joogaba een, macallin cabdishaakjiir baa jooga gacantaa lagu hayaa baahiyahooda laga warqabaa een, garoommada kiradooda waa laga bixiyaa een, kubadaha waa loo soo gadaa dharka waa loo gadaa koobka waa loo dhigaa intii annagu aan isleelnay waa dadaali karaysaan iyadoon dowlad iyo hay-ad midna aysan aanan shaqo ku lahayn een, waan samaynaynaa faarax cali kamiin ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay soo saaraan dhalinyaro aada ugu wanaagsan kubadda cagta mustaqbalka waxaan higsanaynaa inay ka soo baxaan halkan dhalinyaro soomaaliyeed oo mustaqbal leh dhalinyaro afrikaan ah oo mustaqbal leh sababtoo ah halkan aan kaala hadlayo dhalinyarada ku xirtaa soomaali keliya maaha etoobiyaan baa ku ciyaara oran baa ku ciyaarta oo kala duwan etoobiyaan kala duwan kenyaan baa ku ciyaara sudaaniis baa ku ciyaara so afrikaanka degan islii oo dhan baa ku wada ciyaara laakiin aniga hamigayagu waxa weeyaan inay dhalinyaro afrikaan oo fiican oo mustaqbalina ka soo baxdo kuwa soomaaliyeed oo mustaqbal oo fiicanna ka soo baxaan intisaar saale xuseen v o a nairobi waa tahay intaas aan kaga gudubno wariyahaasi barnaamijkan tubta nolosha intisaar saalax oo iyadu wareysanaysay faarax cali kamiin weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington markana bal dhinacii heesaha haddii aan ku noqdo maxamed xasan xuseen lafoole
Thank you. codkaasi baxsan fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskaasi ruun ayaa ah guud ahaanba idaacaddeenii aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabad
This is VOA News. I'm Jim Burtell. Syria's moving forces towards its northern border. AP's Charles de Ledesma reports.
Syria's state news agency says troops have entered